بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowma qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maliishaadka dacmu sariic oo si wadaaxa suuqwadareedyada ay ka geysanayaan waqooyiga daarfuur alfaashir oo noqotay khasada cusub hogaamiyaha r s f oo guul ku tilmaamay xasuuqa dadka rayidka ah iyo wax mudan in jaamacada lagu daraaseeyo wadahadalladii ka socday washington ee xaaladda suudan looga hadlayey oo fashilmay iyo warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda c i eda oo muujinaysa in imaaraadku shixnada hub diyaarada aan duuliyo lahayn bishan uu geeyey suudaan lana sii marsiiyey garoonka diyaaradaha magaalada boosaaso ee bariga soomaaliya dowladda maraykanka oo culays kala kulmaysa qorshaha ay ku doonayso in ciidamo ay ku geyso magaalada khaza iyo qaar ka mid ah dowladaha dawaaqida carabeed oo diiday in ciidamo ka socda la geeya marinka cabsi ayay ka qabaan dagaal kaga yimaada muqaawamada qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii soddon iyo koowaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm wahagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku began tahay siddeedda bisha jamaadul uula sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom ugu horeyna waxaad ku soo dhowaataan xalqadii soddon iyo koowaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada kow iyo soddonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrinno kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax ama haddii aan si kale u nidhaahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadeennii toddobaadkii hore waxay inoo joogtay dib u gurashada ku yimid mafhuumka cibaadada iyadoo lagu soo koobay shacaa'irta wuxuuna si tartiib tartiib ah akhlaaqda uga saaray cibaadada waxaan isweyddiinnay su'aal ahayd natiijadu maxay noqotay halkaas ayaannu ka ambaqaadi doonnaa xalqadeenna maanta natiijadu waxay noqotay in caalamka islaamka uu caadi ka noqdo in qofka masjidka ku soo tukado welibana daa'imo haddana uu been sheego iyadoo weliba rasuulka sala allahu calayhi wasallam la weyddiiyey mu'minku fulay ma noqdaa haa buu yidhi mu'minku been ma sheegaa ayaa lagu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasallam maya ayuu yidhi waxaa sidoo kale wax caadi ah noqday in ninku masjidka ka soo baxo kadibna uu qiyaamo muslimiinta iyadoo rasuulka sala allahu calayhi wasallam yidhi qofkii naqayaana naga mid ma ahan waxaa iska caadi noqotay in qofku uu ka soo baxo masjidka isagoo khiyaanay ammaanada loo dhiibtay buriye yabohii uu qaaday xilli rasuulka sala allahu calayhi wasallam arrimahaas uu ku tilmaamay inay ka mid yihiin astaamaha nifaaqa wax lala yaabo ma ahan in dadku ay ka dhex baxaan xayndaabka akhlaaqda ileen waa quyuud ku adag ilaa kuwa uu allaah hanuuniya mooye laakiin waxaa lala yaabo ayaa ah in ka dhexbaxsashadaas iyadoo la og yahay raadadka burburineed ee ay ku yeelatay nolosha ummadda ay dadka maankooda gaarsiisanayn cibaadada ileen cibaadada waxayba la tahay shacaa'irta qofkii guta shacaa'irtaasna wuxuu gutay cibaadadii laga doonayey amaa hoobashada dhanka akhlaaqda ah waa ceeb kuwa waxwaaninaya way kaga hadlaan khudbad weliba sax laakiin waxay ku jirtaa daa'iro kale oo aan ahayn daa'irada cibaadada tani waa quful la saaray shacaa'irta oo keliya waxyaabaha ceebta ku ah ummaddan waxaa ka mid ah in jaahiliyada mucaasirka ah inay ka run sheegto ballamaha mucaamalaadka maalinlaha ah beentana ka reebto arrimaha siyaasadda ammaanadana gudato oo aanay qiyaamayn halka ummadda islaamka ay dhex jibaaxayso laga soo bilaabo tin ilaa cirib beenta khiyaanada wax isdabamarinta iyo ballanka baxidda ilaa inta uu allaah u naxariista mooye yurub sidayna la tahay ma ahan ummad leh akhlaaq xaqiiqi ah oo asal ah akhlaaqiyaadka ku dhex jira mucaamalaadkeeda yowmiga ahna waa akhlaaqiyaad nafci lagu doonayo hadafkeeduna yahay inay waxtar u yeelato nolosha dadka oo keliya yurubna waxay ka baratay ganacsadihii yahuudiga ahaa ee qabsaday ilaha dhaqaale ee yurub labadii qarni ee tegey si gaara qarnigan in kalgacal iyo qaab wanaagsan loola dhaqmo macaamiisha runtana loo sheego loolana dhaqmo si ammaano ku jirto ay joogtaynayso faa'iidadiisa macaash fiicanna u horsaydaysa si ka fiican beenta khiyaanada iyo wax isdabamarinta iyo ballanka bixidda markaas bay naftooda ku leyliyeen akhlaaqiyaadkaas waxtarka leh carruurtoodana si adag bay ugu tarbiyeeyeen waxaana lagu bixinayaa dadaal adag waxaana loo gutaa qaab wanaagsan oo ka muuqata nolosha dadka iyaga ayaana yidhaahda oo aaminsan inay yihiin arrimahaas qiyam ilbaxnimo annaguna in badan arrinkaas waan ka shakinnaa maxaa yeelay ra'samaaliyadda ayaa maamusha reer galbeedka qaabab badan oo khiyaano been iyo dhagar ah ayayna ku hagtaa si loo helo faa'iido ballaaran faa'iidada waddo weliba ha lagu hele waa hadafkeeda koowaad mana ahan runta ammaanada iyo wixii la mid ah ee wanaagsan balse waxaa dhacda in faa'iidada lagu helo waddadaas maadaama ay yihiin wasaa'il waxtar leh oo keeni karta faa'iido badan sidaba aan ku soo aragnay tilmaamaha uu lahaa ganacsadihii yuhuudiga ahaa kaasoo udubdhexaad u ah ra'sulmaaliyadda haddii akhlaaqiyaadkaas ay keeni waayaan wax faa'iida ah ama la helo waddooyin kale oo lagu gaari karo faa'iido ninka yurubiyaanka ah wuxuu ka tegayaa in badan oo ka mida akhlaaqiyaadkii uu ku tilmaannaa sidaba ka dhacda caalamkooda siyaasadda ee dhagarta ku dhisan iyo sidaba ka dhacday caalamka gumaystaha iyo cilaaqaadka dawliga ah iyo sida ay kuwa cad ula dhaqmaan kuwa midabka leh amaa islaamka suuraddiisa saxda ah waxay akhlaaqdu ahayd mid leh qiimo asal ah maxaa yeelay hadafkeedu ma ahayn oo keliya faa'iidada arrinkaana kuma dhisnayn balse hadafkeedu wuxuu ahaa oofinta ballamaha ee lala galay allaah waxayna ahayd arrinkaas mid ku dul dhisan cibaadada allaah waxay kaloo ahayd qiyam ilbaxnimo oo asal ah maxaa yeelay waxay lahayd midab bini'aadanimo kuma ekayn jinsi iyo midabtoona balse waxay ahayd mid ka soo fusha insaanka inuu insaan yahay darteed oo mu'min ah kuna socota insaanka xitaa yuusan ahaaninba mu'min rumaysan waxay rumaysan yihiin muslimiinta markii ay ummaddu dhaqan gelinaysay iimaankeeda xaqa ah iyo cibaadadeeda dhabta ah akhlaaqduna uga dhignayd qayb ka mida cibaadada lagu waajib yeelay muslimka mu'minka ah waxaa dhacay mucjisaad waaweyn oo aan ku soo noqonaynin taariikhda wax ka yar nusqarni furashadii islaamka ayaa isku fidisay laga soo bilaabo hindiya oo bariga ah ilaa badda oo galbeedka ah waana degdegsiimo la yaab leh oo aan taariikhda wax loo dhiga lagu arag waxa la kasbadayna ma aanu ahayn dhulka ileen muslimiinta ugama soo bixin jasiiradda iyagoo doonaya inay isku fidiyaan dhulka balse hadafkoodu wuxuu ahaa sidaba uu ribciyi bin caamir ku yidhi rustum hoggaamiyihii furus allah wuxuu inoo soo saaray inaan ka saarno ciddii uu doono caabudidda addoommaha una saarno cibaadada allah kana saarno jowrka adduunyada una saarno waasicnimada adduun iyo aakhiro waxa ugu weyn ee la kasbanaya waxay ahayd quluubta taasoo ku hanuuntay nuurka allaah sidaana ku soo gashay diinta allah kuma imaanin arrinkaa cabsi laga qabo ciidamadii faatixiinta ahaa ama awood u sheegasho ay sameeyeen ciidankaasi dhulka furanayay waxay u ammaan geliyeen naftooda iyo waxay aaminsanaayeen dadka ayaana naftooda ka markhaati kacay ammaanka ay muslimiintu siiyeen qofkii ku sii baaqi ahaaday diintiisii oo aanu doonin inuu soo galo diinta islaamka balse akhlaaqda ay huwanaayeen ciidankii faatixiinta ahaa ayaa ahayd sababta ugu weyn ee quluubta dadka u furay diinkan la yaabna ma lahan akhlaaqda rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa horayba u ahayd sababaha ugu weyn ee hanuuniyey dadkii ku hanuunay diintan sidaba uu rabbigiisa uga markhaati kacay وإنك لعلى خلق عظيم mar kale allaah waxa uu qur-aankiisa ku leeyahay فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك
mucjisadu kuma istaagin degdegsiimadaas la yaabka leh oo ay furashadu ku dhammaystiran tahay agteeda iyo xitaa malaayiinta si iskood iyo jacayl ah u soo galay diintan ay la yimaadeen faatixiinta ama xitaa in kuwii hanuunay ay isku beddeleen ciidamo daacad u ah caqiidadan ay qaateen una jihaadaya inay ku faafiyaan dhulka weliba iyagoo khiyaar leh oo aanay jirin cid ku riixaysa ama ku cadaadinaysa balse mucjisadu way sii fiday waxayna noqotay daahirad aan horayba u soo noqon dib dambana u soo noqon doonin taasoo ah in malaayiin dad ah ay barteen luuqadda carbeed xitaa kuwii baaqi ku sii ahaaday diintooda oo aan qaadan diinta islaamka nasaaradii ku noolayd masar shaam iyo dhulalkii kale ee ay muslimiinta furteen ayaa iloobay luuqadahoodii ay ku hadli jireen waxayna cibaadadooda ay ku gudan jireen luuqadda carabiga bal islaamku wuxuu ku sii fiday boosas ballaaran oo ka mid a aasiya iyo afrika dagaal la'aan waxaana gaarsiiyey ganacsato halkaa u tegay ganacsi oo aan hooshoodu ahayn dacwo balse akhlaaqdooda islaamiga ah ayaa dadka jeclaysiisay ganacsatadaas iyo diintooda ayaa dadka jeclaysiisay ganacsatadaas iyo diintooda ku tarbiyaysay akhlaaqda markaas bay soo galeen diinta arrimahaas cagsigooda waxaad dhigtaa arrimaha maanta dhacaya ee ay muslimiintu dadka kaga hor istaagaan diinta allah sababo ku aadan akhlaaq xumidooda yurub ilaa galbeedkeeda oo ay ka mid tahay ameerika waxay ku jiraan ciriirigii uu allaah uga digay cid weliba oo ka jeysata digrigiisa ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
waana cidhiiri nafsi ah oo raadkiisu aannu yarayn karin horumarka maadiga aqoonta iyo teknolojiyadda iyo sidoo kale dhismaha ay ku dhex nool yihiin bal heerka ay gaareen bulshooyinka qaar ee ah inay wax weliba heli karaan kana gudbeen heerka raaxada iyo tamashlaynta wuxuu cidhiirigu ka gaaray halkii ugu sarraysay waxaana ku dhacay qalqal waali isdil cudurrada nafsiga ah casabiyad cabidda qamriga joogtaynta muqaadaraadka faldembiyeedka fallaagada iyo fasahaadka fidrada dadka halkaa joogana waxay raadinayaan waddo ay uga bixi karaan dhibaatadan qaarkood ayaa qaadanaya diinta buudiyada kuwo ayaa gelaya cibaadada kirishna oo ah ilaaha hunduusyada qaarkoodna marba meel ayay ku dhacayaan islaamka ayaana ah waddada badbaadada allahna wuxuu u soo dejiyey inuu dadka kaga saaro mugdiyada una saaro iftiinka sannad weliba boqolaal ka mida dadka ku nool yurub ayaa soo gelaya diinta islaamka laakiin boqolaalkaasi waxaa suuragal ahayd inay noqdaan kumanaan iyo malaayiin haddii aanay jiri lahayn asbaabo badan oo reer yurub ka hortaagan islaamka waxaa ka mida shaki la'aan isbaarada saliibka waxaa kaloo ka mida in si guud looga diday diinta sababo ku aadan subcad xumaynta ay kiniisadaha yurub ku samaysay diinteenna dadkana uga didisay xadgudubkeeda iyo qalafsanaanteeda waxaa sidoo kale asbaabahaasi ka mid ah waaqica muslimiinta dad badan oo ku nool galbeedka waxay dhegaystaan ducaadda muslimiinta oo ay uga sheekaynaya islaamka markaas bay afka kaga yidhaahdaan ama xaalkooda uu ka tarjumayaa haddiibuu islaamku yahay suuraddaasi quruxda badan ee aad soo bandhigaysaan idinku maxaad sidaa u tihiin maxaad u tihiin dad beenaalayaal ah khiyaano badan dhagar badan ballamahana ka baxa oo aan toosnayn habdhaqankiinna iska baddaa in dhexdiina aad tihiin kuwa kala fog isku carraysan waxna aan ku midaysnayn sidaas ayuu waaqica muslimiinta wuxuu u hortaagan yahay dacwada islaamka malaayiin wareersan ayuu ka hortaagan yahay waddada badbaadada iyadoo ay sidaa tahay dad badan waxay arrinkan ku marayaan si degdeg ah keliyana way ka yara xumaadaan markaas bayna garbaha inta dhaqaajiyaan iska dhaqaaqaan waxaana shakila'aan ah in asbaabta ugu weyn ee keentay arrinkaasuu yahay in akhlaaqdu ka baxday sida maankooda ku jirta laba daa'iro oo xidhan islamarkaana lahayn wax ka dhalanaya iyo muqtadayaad midna weli kama suulin inaan xasuusto daaci magac leh oo dadaallo ballaaran ku leh dacwada islaamka allahna aan uga rajaynayo inuu ka abaalmariyo kaasoo yidhi mar uu risaalo jaamici ah kala doodayey mid ka mida ardaydiisa maxay tahay cilaaqada akhlaaqdu la leedahay laa ilaaha ila allah caqiidada sidaanba soo barannay waa arrimo ka hadlaya ilaahyo nebiyada iyo wax la maqlay mana jiraan wax intaa ka dambeeya halkeed kala timid xiriirkan aad doonayso inaad ka dhexaysiiso laa ilaaha ila allah iyo akhlaaqda sidaas ayaa loo fiirinayaa akhlaaqda kadib markii laga saaray daa'irada cibaadada iyo daa'irada caqiidada loona arkay inay tahay dheeraad haddii la helana ay wanaagsan tahay haddii la waayana aanay jirin wax dhib ah oo ay leedahay iimaanku wuxuu ku xasilayaa oraahda laa ilaaha ila allah cibaadadana waxaa lagu gudanayaa shacaa'irta amaa sunnooyinka akhlaaqda ah wax dembi ah ma lahan haddii aan xisaabta ka saarno dabcanna annagu kama saarno xisaabta oo mar weliba waan uga hadalnaa khudbadaha toddobaadlaha ah dowraadka iyo kulammada sannadlaha ah waan ognahay ka hor inta aan ka hadlin iyo kadib marka aan ka hadalnaba inay tahay hadal uun la yska yidhaahdo iyadoo ay sidaa tahayna kama joogsanayno inaan si joogto ah dadka uga wacdinno arrimahaas annagoo rajo ka qabna inay soo hanuunaan aan isweyddiinnee imise qaybood oo ka mid ah shucubta iimaanka ee ku cad xadiiska rasuulka sallallahu calayhi wasallam kuwaas oo aan duminnay markii aan duminnay akhlaaqda
مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم
halkan ayaan ku soo gebagabayn doonaa xalqada kow iyo soddonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka mafaahiimu yembaqii an tusaxax sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa hagaag malishaadka janjawiidka ee r s f ayaa sii wada xasuuqadareedyada ay ka geysanayaan magaalada alfaashir ee waqooyiga daarfuur hogaamiyaha guud ee maliishaadkaasi maxamed xamdaan doglo oo hadlayey ayaana sheegay in waxa ka socda alfaashir ay guul u tahay isagoo u mahadceliyey ciidankiisa xasuuqa u geysanaya dadka rayidka ah dhanka kalena sheegay inay tahay wax mudan in jaamacada lagu daraaseeyo tirada dadka shacabka ah ee ku dhintay magaalada alfaashir ayaa sii kordhaya iyadoo hal cisbitaal oo keliya lagu dilay dad ka badan afar boqol oo ruux sida ay sheegtay xukuumadda kharduum dhanka kale waxaa fashilmay wadahadalladii ka socday magaalada washington ee lagu doonaya in xaaladda suudaan lagu soo afjaro iyadoo sirdoonka maraykanka ee c i a uu sheegay in bishan gudaheeda imaaraadka shixnada hub diyaarado aan duulyo lahayn uu geeyey suudaan isagoo sii marsiiyey magaalada boosaaso ee bariga soomaaliya qodobkaasi kuwo kale waxaad maanta ku maqlaysaan xubinta wargeysyada oo halkan inooga soo jeedinayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba aad baad u mahadsan tahay walaalkaa suhiib cabdulaahi xubinta wargeysyada waxaanu ku soo qaadan doonaa wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay insha allah aynu ku hormarno wargeyska wall street journal ayaa daabacay warbixin uu ku sheegay isagoo soo xiganaya mas-uuliyiin maraykan ah oo xogogaal ah in hay-adaha sirdoonka maraykanka ay soo ogaadeen in imaaraadka carabta bilihii lasoo dhaafay ay u direen ciidamada taageerada deg deg ah ee suudaan ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano r s f hub fara badan oo ay ku jiraan diyaarado aan duuliyo lahayn oo casri ah oo laga keenay shiinaha warbixinta ayaa tilmaamaysaa in xogaha sirdoon oo ay soo saareen waaxda sirdoonka difaaca c i a iyo xafiiska sirdoonka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ay muujiyeen kordhinta qulqulka qalabka militari ee ka imaanaya imaaraadka carabta loona dirayo r s f tan iyo bilowgii guga arrintan ayaa la sheegay inay dhilisay caro ku aadan madaxda maraykanka oo rajaynayay in la xakameeyo colaadda sii fidaysa ee suudaan sida warbixintu sheegayso xogaha cusub ee sirdoonka kuwaasoo qaarkood la helay bishan oktoobar waxay faahfaahinayaan noocyada hubka ee la geeyey iyadoo lagu salaynayo sawiro laga qaaday goobaha dagaalka iyo xogaha laga helay ilaha sirdoonka mas-uuliyiin maraykan ah iyo masaare ayaa sheegay in hubkaas ay ka mid yihiin diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee taxnaha rainbow loo yaqaano oo ay soo saarto shirkad shiinees ah taasoo si toosa ula shaqaysa dowladda shiinaha mas-uuliyiin maraykan ah kuwo hore iyo kuwo xilhaya ayaa intaa ku daray in imaaraad ku kordhiyey taageeradiisa hubka ee r s f kadib markii maleeshiyaadkan laga saaray caasimadda khartuum ee dalka suudaan ilo ka kala yimin maraykanka yurub iyo carabta ayaa sheegaya in dubi ay si weyn u kordhisay duulimaadyada xamuulka ah bilihii lasoo dhaafay iyadoo hubkaasi la marsiinayo waddamada soomaaliya iyo liibiya ka hor inta aan la gelin dhulka suudaan afhayeen u hadlay ciidamada taageerada deg deg ah ayaa beeniyey wararkaasi isagoo ku tilmaamay warar aan sal iyo raad lahayn balse ay faafinayso dowladda suudaan warbixinta ayaa sidoo kale xustay inuu kulankii ugu dambeeyey ay maraykanku martigeliyeen jimcihii hore kaasoo lagu doonayay in lagu helo xabad joojin suudaan ka dhex dhacda uu ku dhammaaday guuldaro taasoo sii adkaynaysa dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu baajiyo musiibada bini'aadnimo iyo colaadda sii ballaaranaysa ee dalkaasi wargeeska yadiicood axranood ayaa sheegay in maraykanka uu weli la tacaalayo dhibaato weyn oo ka dhalatay helitaanka dalalka ka qayb qaadanaya ciidanka caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu sugo amniga khaza inkasta oo laga joogo ku dhowaad saddex toddobaad markii laysla gartay qorshaha uu soo jeediyey donald trump warbixinta waxay tilmaamaysaa in dalal badan oo carbeed oo ay washington ka codsatay inay ku biiraan howlgalka ay diideen dalabka iyagoo ka baqaya inay si toos ah ula kulmaan iska horimaad militari oo ay la galaan kooxaha muqaawamada falastiin intaasi waxaa dheer labada wakiil ee madaxweynaha maraykanka steve witkof iyo jared kushner ayaa hadda kulamo hoose la leh dalal kale iyagoo ku dadaalaya inay helaan ciidan iyo maalgelin lagu taageerayo howlgalka la qorsheeyey ee khaza warbixintu waxay xustay in mid ka mid ah dalalka lala xiriiriyey ay ahayd singabore oo la sheegay inay ka yaabtay codsiga maraykanka ee ahaa inay dirto saraakiil ka tirsan ciidamadeeda si ay uga qayb qaataan howlgalka khaza dowladda singabore weli go-aan kama gaarin arrintaa iyadoo sheegtay inay weli daraasaynayso codsiga wargeysku wuxuu intaasi ku daray in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu booqday xarunta ay maraykanku maamulaan oo ku taala duleedka magaalada kriyat gete halkaa oo ay ku kulmeen wakiilo ka socday dhowr dal oo ay ka mid yihiin jarmalka faransiiska denmark urdun kanada maraykanka boqortooyada sacuudiga ingiriiska isbaanishka imaaraadka carabta talyaaniga austreeliya griiga iyo qubrus sida uu wariyey wargeyska caqabadda ugu weyn ee hortaagan abuurista ciidan caalami ah ayaa ah xaaladda amni ee aan degnayn taniyo markii la gaaray xabad joojinta taasoo la sheegay inay tahay mid jilicsan oo si fudud u burburi karta iyadoo dhowr jeeroo hore loo diiwaangeliyey ay sameeyeen yuhuudda xubintii wargeysyada ayaa intaa noogu eeg markan aan idinku wareejiyo walaalka suhiib cabdulaahi si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka caalamulyoom waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhawaataan xalqadii ugu dambeysay ee taxanaha diinkabax aan loo haynin dowladdii abibakar ترانيم وألحان عجاب عجاب يغنيها مع الحبر الكتاب تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب وأفصحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد ثغرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب muddo ka badan hal qarni oo caalamka islaamka uu wajahayo mawjadahaas diinka baxa ah iyo duulaannadan dhalanrogga ah ay soo qaadeen dowladaha saliibiyiinta muxuu ku jiraa xalka ummadda si ay uga soo kabato aafadan iyo musiibadan saamaynta ku yeelatay ee cuuryaamisay mid ka mid ah culimmada muslimiinta ee qalinka u qaadatay arrintaas si ay u hagaagto ummaddiisa dhaawacan waa sheekh abuxasan annadawi allah ha u naxariistee shiiqa ayaana soo gudbinaya tusaalooyin nool iyo talooyin dhaxalgal ah isagoo soo guurinaya tajaarib dhab ah iyo duruus aan ka baranayno taariikhda allah ha u naxariistayna waxa uu leeyahay jihaadka maanta ugu weyn uguna fadliga badan ee allah loogu dhowaado waa in la wajaho lagana hortago hirarkaas diinla'aanta ah ee dhex jiraya dunida islaamka weerarna ku ah caqliga iimaanka dhallinyarada waxbaratay iyo indheergaradka sidoo kale waxaa dusheena saaran in dhalinta waxbaratay ee ummadda muslimka ah ku soo celinno oo aan gaarsiinno oo aan ku qancinno mabda'a iyo xeerarka islaamka iyo diinta nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam la yimid kuna qancinno inay si dhab ah u qaataan waa inaan ka saarnaa walwalka iyo shubahaadka looga furay maanka iyo maskaxda innagoo ku hanuuninayna inay ku qancaan islaamka aqoon iyo dhaqan ahaan intaba sidoo kale waa inaan dagaal xidadasiib ah oo ku dhisan aqoon iyo maskax la galnaa mabaadi'da jahliga iyo diinla'aanta ku dhex baahday dhallinyarada iyo aqoon-yahanka ummadda uguna bedelnaa mabaadi'da islaamka si qanacsanaan rumayn iyo xamaasad ay ku dheehan tahay waxaa ummadda muslimka ah soo martay boqol sano ama hal qarni oo reer yurub ay fasahaadinayeen caqliga dhallinyaradeenna shaki iyo kalsooni darana ay ku beerayeen quluubteenna si aanan u aaminin uguna kalsoonaanin islaamkeenna iyo rumaynta allah waxayna taas beddelkeeda inaga dhaadhicisay inaan rumayno oo aan ku soconno afkaar iyo aragti ku dhisan dhaqaale iyo siyaasad iyada oo ay socdaan duulaannadan qaawan ee halista ah haddana waxaan nahay kuwo hurda oo ka sii jeeda inaan la dagaalanno reer yurub innagoo ku qanacsan in aan nahay kuwo hodan ah waxaana ka sii jeednaa inaan wax soo saar cusub yeelanno iyo inaan dood ka galno afkaaraha iyo aragtida reer yurub ee inoo soo xawileen waxaan isku mashquulinnay baaritaanno maalaayacni ah oo aan leennahay waxaan ku siyaadinaynaa aqoonteenna taasina waxay keentay inaan ku soo baraarugno ama si kada ahaan u aragnay dunida islaamka oo burbur dhanka diinta iyo caqiidada ah uu ku dhacay madaxtinimadaennii ay la wareegeen duul ama jeel aan rumaysnayn mabaadi'da iyo xeerarka islaamka wax xidhiir ahna aan la lahayn ummadda muslimka ah marka laga reebo xidhiir ku salaysan qowmiyadda islaamka ama dana siyaasadeed hab u fikirkaas diinla'aanta ku dhisan ee ay qaateen madaxda dunida islaamka iyo indheergaradkeeda ayaa si tartartiib ah ugu soo gudbay dadweynaha dunida islaamka taasoo keentay in ummadda muslimka ah ay noqoto kuwo u hoggaansan kooxda xukunka joogta ee diinla'aanta ah iyagoo ku dagmaya aqoontooda caqliyaddooda iyo awoodda fulineed ee ay haystaan haddana iyadoo waxaas oo dhammi ay jiraan ummadda muslimka ah khayrka iyo wanaagga oo idilkama wada dhammaan haddii xaaladdu ay sidaa ku sii socotana waxaa dhici karta in diinxumidu ay u gudubto dadka baadiyaha iyo tuulooyinka deggan iyo sidoo kale kuwa ka shaqeeya warshadaha iyo beeraha kadibna ay noqdaan diinlaawayaal iyo alladiidyo taasi waa waxa ku dhacay reer yurub iyo guud ahaanba reer galbeedka waxaana la hubaa inay ku dhacayso reer bariga haddii aysan awoodda allah hor istaagin caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay dacwo cusub oo loogu yeerayo islaamka halkudhiga dacwadaasna uu noqdo inaan mar kale allah dib u rumayno arrintaas waxay u baahan tahay in loo fikiro qorshayaal loo dejiyo lagana doodo weliba si xeel dheer haddaba sidee ayaa islaamka dib loogu soo celin karaa kooxda xukunka joogta ee diinla'aanta qaadatay ummaddana horboodaysa caalamka islaamka wuxuu maanta u baahan yahay koox isku taagta dacwada islaamka kooxdaas oo leh sifaad gaar ah lagana doonayo inay isticmaasho wadiiqooyin kala duwan si mar kale loo soo celiyo quwaddii islaamka ummaddana looga badbaadiyo aafada iyo musiibadan diinla'aanta ah ee ku habsatay waxaana qayb ka mid ah sifaadka laga doonaya kooxdaas uu sheekh abuxasan annadawi uu ku xusay qaybaha dambe ee kitaabka riddatun walaa abaabakra laha waxaana isdul taagayaa sheekh cabdulilaah abukhaalid markii sida loola dhaqmayo dadka muthaqafiinta gaalada inaga raacay marka dhowr fariiqba dadku kala baxeen qaar maaragtay gaaladii maaragtay iska raacay oo xukaamtii la shaqaysanaya qaar iyagu dee in diintii fahmaya laakiin xooga awood awood la-aan hayso laakiin fariiqa loo baahan yahay ee la rabo inuu shacabka wax ka bedelo alfariiqu almadluubu lilbacthi alislaamiyi aljadiid waa kan wuxuu leeyahay dalalka islaamku waxay u baahan yihiin fariiq oo mutajarid can ilmadaamic qole aan wax dana iyadoo ka lahayn dacwadan iyo diintan ay fidinayso iyaga wax maslaxa ugu jirin ee maslaxada guud hormarinaya oo dacwada mukhlisiin u ah oo ka fogaanaya can kulli maa yuuhimu bianna hamahu dunya wax kastoo dadku ugu malaynaya inuu isagu dunya u baahan yahay ka fogaanaya iyo maado inuu baahan yahay waa in la fahmaa qofkan inuusan wax dana adduunyadan ka lahayn isagu dacwadanu samaynayo uusan dan kale ka lahayn laakiin ilaahay darti ay ka tahay qoladaas batisaa loo fahmo oo lagu kalsoonaado dacwadooda inay xaq tahay qoladaasa loo baahan yahay oo maaragtay si degan arrinta maaragtay uga baaraan degaya oo dadka diinta ugu yeedhaya raggaasaa la rabaa taariikhulmaadi wuxuu leeyahy sheekh markaan u noqonno iyo dacwaduusay ahaan jirtay iyo dadkii wax bedelay ile dad war wax bedelay baa jira oo mar badanoo islaamku leexday wax ka bedelay wuxuu leeyahy fariiqan aan sheegayna waxaa weeye waa fariiq islaamka u adeegay oo saban kasta iyo casri kasta usoo adeegi jiray oo dad waxa weeye mukhlisiina oon dan iyagu lahayn ilaahay dartii arrintu ay ka tahay kooxdan ayaa ah kuwii u khudmeeyey ama badbaadiyey islaamka xilliyadii hore iyaga ayaa beddelay habsame u socodkii dowladdii reer bini umaya taasoo keentay inuu yimaado kursiga xukunka khaliifkii caadilka ahaa ee cumar bin cabdulcasiis sidoo kale shaqada wanaagsan ee ah in dadka iyo dalka iyo diinta la badbaadiyo ayay kooxdaani qabatay xilligii boqorkii weynaa ee magooliyiinta jalaaludiin akbar kaasoo isku dayey in qaaradda weyn ee hindiya oo muddo afar qarni ah uu ka telinayay islaamka oo u beddelo mid ay dadkeedu qaataan diinta baraahimiyada ee jaahiliyada ah hase ahaatee allaah ayaa ku badbaadiyey fadliga daaci diinta islaamka boorka ka jafay oo ahaa mid leh sifooyinka kooxda aan kor ku soo xusnay nafuurkiisa xigmaddiisa iyo aqoontiisa diineed ayaana keentay in isaga iyo ardadiisaba ay ku guulaystaan in hindiya dib ay ugu soo celiyaan xeendaabka islaamka tani waa arrin waajib ah oo aan aqbalaynin in dib loo dhigo hal maalin sababtoo ah caalamka islaamka waxa uu maanta wajahayaa mawjado xun oo diinkabax ah taas oo beegsanaysa wixii ugu qaalisanaa ee dunida islaamka ay haysatay waana wiilasheeda iyo gabdhaheeda gaar ahaan kuwii waxbartay waa kacdoon lagu kacay diinta dhaqanka ummadda muslimka ah ee ku nool caalamka islaamkana siima jiri karto mar haddii ay weyso dhaxalkii uga tegay nebi moxamed sala allaahu calayhi wasallam gadaashiisna ay ilaaliyeen kuna dhaqmeen fidiyeen oo ay difaaceen saxaabadiisa iyo ardaydii saxaabada waxaan codsanayaa in mawduucan uu noqdo mid ay isha ku hayaan una istaagaan daraasaadna uu ku sameeyo qof kasta oo islaamka danaynaya ayuu ku soo gebagabeeyey kitaabkiisa riddatun walaa abaabakra laha sheekh abuxasan annadawi allaaha u naxariistee kaas oo gundhig u ahaa warbixinnadii taxanaha ahaa ee aan ku soo gudbinaynay diinkabaxa xargaha goostay ee ay maanta la nooshahay ummadda muslimka ah
risaaladu ha iska yaraato laakiin waxaa ku jira wax badan oo maaragtay sheekh wax badan oo fiican buu kaga hadlay wax badanoo maartay sheekh waxaa sheekh islaamka u qeyrooda oo dee wax badanna ka qoray islaamku carabkiisa aad ugu dagaalamay mu'alifaad badanna sameeyey buu ahaa kanna wuxuu ku biirayaa mu'alifaadkiisii ama waxyaalihii uu qoray oo islaamka maaragtay ugu gargaarayey ama uu ku baraarujinaya dadka inay maaragtay islaamkooda ay ku far adaygaan oo gaala iska dhiciyaan iyo thaqaafadeeda iyo dhaqankeeda xun ayuu risaaladun ka mid tahay intaasuu sheekh kusoo gebagabeeyey waxaynu maaragtay ku qaldannay ilaahay maaragtay mina wa min ashaytaan wixii aan toosinayna ama aan saxnayna ilaahay baa maaragtay ilaahay fadligiisa ku noqotay hada wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin
فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب
guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynaya caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها